maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay xaaladda marinka khaza ayaa mid degan iyadoo ay kooxaha muqaamada falastiin wareejiyeen saddexda maxbuuse yuhuuda ah waxaa maanta si toosa gudaha qidaaca khaza looga dareemayaa dhaqangalka heshiiska xabad joojinta marinka khaza ay wada gaareen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoonay dadka shacabka dib ugu soo laabanayaan guryahooda islamarkaana ay dhigayaan dabaaldegyo farxadeeda waxaana baraha kala duwanee internetka lagu arkayaa qaar badan oo ka mid ah shacabka reer khaza oo booqanaya meelaha ay degnaan jireen oo ay duqeymaha yuhuudda burburka xooggan u geysteen waxaana maanta si guud ahaan degan jawiga magaalada khaza iyadoona aysan hawada marinka khaza ku jirin wax diyaaradda ah dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabatay soo wareejinta maxaabiista yuhuudda iyadoona ay warar ku sheegayaan guutada alqasaam ay barxadda saraaya oo ku taala bartamaha magaalada khaza ay ku dhiibeen saddexda maxbuuse yuhuudda ah iyagoona ku wareejiyey hay-adda saliibka gaduudan dhanka kale waxaase soo taraya gawaarida xamulkee sida gurmadka ee soo galaya marinka khaza barta tigtoga ayaa hawada dalka maraykanka ka baxday iyadoon aan la isticmaali karin aalada tigtoga ayaa hawada maraykanka ka baxday saacada ka hor intaan la gaadhin sharciga cusub ee guud ahaan dalkaasi looga mamnuucay aaladani dadka ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ku waramaya in markii ay dooneen isticmaalka bartan ay ku fashilmeen islamarkaan aysan gudaha u geli karin iyadoona ay u muuqateen gebiyaanba iyo hawada ka baxday aaladani sida wel looga isticmaalo dalkaasi madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa saacado ka hor sheegay inay u badan tahay notiktoga siini doona sagaashan maalmood intaan la mamnuucin markii uu xilka qabto maalinta berri ee isniinta ah aaladda tigtoga ayaa laga leeyahay gudaha dalka shiinaha waxayna warar ku sheegayeen dalka maraykanka uu ku leeyahay in ka badan boqol iyo toddobaatan milyan oo macaamiil isticmaalayaala sharciga lagu mamnuucay aaladan ayaana waxa si weyn uga soo horjeestay shacabka maraykanka balse maxkamadda sare ayaa ku adkaysatay go-aankeeda bin kabiir iyo wasiirada xisbigiisa ayaa iska casilay xukuumadda netanyahu iyagoona diidan heshiiska xabajoojinta khaza warbaahinta maamulka saynada yuhuudda ayaa sheegtay axaddii maanta in wasiirka amniga bin khabiir iyo wasiirada kale ka tirsan xulifadiisa ay gudbiyeen istiqaalay kaga tagayaan xukuumadda netanyahu iyagoona diidan oo si cad uga soo horjeeda heshiiska xabajoojinta ay wadagaareen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kaasoo dhaqangalaya xaddii maanta bin khafiir oo ah mujrimka kaalinta weyn ka qaadanaya xasuuqa iyo gumaadka shacabka muslimiinta ee ku dhaqan marinka khaza ayaa maalintii shalay shirka golaha wasiirada ka hor caddeeyey in haddii heshiiskaasi la ansixiyo iska casili doonaan xukuumadda muuqaal kooban oo lagu baahiyey barta internetka ayaana wuxuu bin khafiir ku sheegay in shalay uu dareemay argagax kadib markii uu dhageystay faahfaahinta heshiiska xabajoojinta wuxuu sidoo kale wasiirka amniga ku qanciyey wasiirka maaliyadda inuu iscasilo garabkiisana soo istaago si kastaba wasiirka amniga bin khafiir iyo midka maaliyadda samatrotesh ayaa waxay ahaayeen dadka sida weyn ugu soo horjeeday heshiiskani iyagoona doonaya in lasii wado duqeymaha iyo gumaadka shacabka reer khaza ugu dambeyntii dowladaha iiraan iyo ruushka ayaa kala sixiday heshiis halis ku ah danaha reer galbeedka wargees ka soo baxa dalka ruushka ayaa wuxuu ku waramayaa in xukuumadaha moscow iyo dahraan ay wada gaarheen heshiis dhabar jab weyn ku ah danaha dhaqaaliyo midka militari ee dowladaha reer galbeedka waxaanay warar ku sheegayeen heshiiska ay kala sixiideen moscow iyo dahraan ay ka mid yihiin iskaashi dhanka istaraatiijiyadeed kaasoo wax badan ka bedeli doona faa'iido weynna ugu jira dhinacyada wuxuu sidoo kale baahitirayaa danaha xukuumadahani dhanka militariga ganacsiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ayayna ku heshiiyeen inay iska kaashadaan mascuud basashkiyan waa madaxweynaha iiraan ayaa wuxuu dhankiisa tilmaamay in dhigiisa ruushka valadimir putin uu aaminsan yahay inay wada dhammaystiri karaan dhismaha shirkadda tamarta nucleerka ee iiraan balse heshiiskan waxaa xusid mudan uusan ka mid ahayn in midkooda midka kale uusan difaaci doonin haddii lasoo weeraro sida iiraan haddee weerar kala kulanto dowladda maraykanka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga inta